muddooyinkan dambe waxaa socda kulamo looga hadlayo sidii dhalinyarada loogu sameyn lahaa xirfado ay ku shaqaystaan waxaana kulamadaasi garwadeeno ka ah maamulka degmada jowhar oo kaashanaya wasaaradaha qaar ee dowlad goboleedka hirshabelle gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada jowhar cabaas xasan maxamuud ayaa sheegay in maamulkiisu ay wadaan dadaalo wax loogu qabanayo dhalinyarada ee la dhibaatoonayo shaqo la-aanta dalka ka jirta isagoo dhalinyarada jowhar ku noolna ugu baaqay in shaqo abuur ay samaystaan oo dhexdooda isxilqaamaan maamulkayna dhalinyarada waxuu qorshe u hayaa shaqo abuur marka xaawaaye waa ognahay in ay dhalinyaradu ay jaamacada kasoo baxeen marka inaysan muxuu ahay shaqo hayn waan ognahay marka anakoo la kaashanayno wasaaradda waawa qorsheynta iyo wasaaradda shaqada shaqaalaha anakoo la kaashanayno maamulkayna wuxuu nu leeyahay adiga uu muhiimad gaara uu nagu leeyahay dhallinyarada ku dhiirigelino isdhexgalka bulshada oo kaletood inay ka shaqeeyaan horumarka nabadda midda kale waxaa la rabaa dadka oo dhallinyarada iga naftooda dowladnimada gacantooday ku jirtaa waa dhallintii oo soo baxaysa waaye waxaa la rabaa inay iyagu ay hantaan dowladnimada gacantooday ku jirtaa in waxaa la rabaa ganacsigoo kaleetoo haddana gacantoor ku jiryaa inay ganacsiyal ay maadaama ay niman soo waxbartay yihiin jaamacada ka soo baxay ay yihiin xataa kuwa oo dugsi sare ka baxay intaasoo dhan waxaa la rabaa inay iyagu shaqo abuur ay sameeyaan kulamada caalamiga ah ee looga hadlo arrimaha dhalinyarada ee shaqo la-aanta haysata ayaa waxaa dhalinyarada loo jeediyaa hadallo dhiirigelin ah si ay uga qayb qaataan horumarka deegaanka nabadda iyo kobaca dhaqaalaha ee waddankeena